shirka wadatashiga ballaarinta idaacadaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maanta ka furmay magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka iyo dowlad goboleedka jubbaland furitaanka shirka waxaa ka qaybgalay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya daawud aweys jaamac iyo xubno ka socda maamul goboleedyada dalka wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys jaamac ayaa wuxuu faahfaahiyey shirka maanta kismaayo uga furmay wasaaradaha warfaafinta heer federaal iyo heer dowlad marka shirkani ujeedka ugu weyn ee laisugu yimid waxauu yahay in iyadoo laga duulayo xaaladaha farsamo iyo agab ahaan ee haatan caalamka ka taagan oo iyadoo laga guurayo nidaamkii hore ee shortwafeka mawjadaha gaagaaban loona gudbayo nooca cusub ee casriga ee frequency modulation la yihahdo ama f m ayaa waxaa laisla gartay in la sameeyo qiimeyn qiimeyn ku saabsan in dowlad goboleed kasta laga sameeyo qiimeyn lagu dhigayo transmitero saamixi kara in isku xirmaan idaacadda dowladda dhexe iyo idaacadaha dowlad goboleedyada si halkaasi looga gudbiyo fariimo mid ah oo dadka amaba shacabka loogu sheegayo waxqabadka dowladda lagu ogeys lagu wargelina ama looga wacyigelinayo dhibaatooyinka jira amaba in dhinaca kale wacyigelintaasi ay qayb ka noqoto in shacabku ay bartaan amaba ay ogaadaan waajibaadka ay leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin dowladdun sidoo kale ay markaasi la wadaagto shacabkeeda xuquuqaha shacabka lagu leeyahay dowladda waajibaadkay ku leedahay halkaas marka waxaa ka imaanaya isla xisaabtan laba dhinac ah oo dowladdu ay la xisaabtami karto shacabkeeda maadaama lagu wargeliya xuquuqda lagu leeyahay shacabkuna ay markaasi la xisaabtami karayaan dowladooda maadaama ay xuquuqdooda iyaguna ogyihiin marka meeshaas iyadoo laga ambaqaadayo dhibaatooyin badan ayaa waddanka ka taagan oo dhinaca arrimaha bulshada ah sida muqaadaraadka dhinaca arrimaha caafimaadka dhinaca arrimaha nabadgelyada intaasoo dhan waxaan ugu talagalnay in dowladdu iyo dowlad goboleedyadu ay diyaar u noqdaan in ay bulshada ka wacyigeliyaan fariimo mida u gudbiyaan fariimo waxgal ah dadka halkaasi ugu gudbiyaan waana shaqo aan filayo in bilowgeedii uu guul ku dhama bilowgeedii uu guul inoogu soo bilowday laga soo bilaabo markii aynu bilownay shirarka ama wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah waxaa xusid mudan in horey shirar ay uga dhaceen muqdisho shir kale oo ka dhacay nairobi ayaa jiray shirkan waa kii saddexaad ay isu yimaadeen dowlad goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe marka waxaan filaynaa in halkaas aan kasii ambaqaadno istaraatiijiyadda wada shaqaynta ee ku wajahan in aan kaalinteennii nooga banaanaa in aan bulshada ugu adeegno amaba shacabkeena ugu adeegno halkaasi uga soo dhalaalno mar walbana waxaa xusid mudan in unuga warfaafinta aanay ku koobnayn wasaaradaha oo keliya maadaama shaqadaan qabano ay tahay shaqada isku xiraysa dhammaanba howlaha dowladdu ay qabato laga soo bilaabo militariga laga soo bilaabo caafimaadka intaasoo dhan waxay u baahan yihiin in bulshada lala wadaago qaabka ugu wanaagsan ee lagula wadaagi karan warbaahinta oo anagu horseed u nahay marka waxaan filayaa shirkan inay natiijooyin wanaagsan ka soo baxaan wada shaqayntayna hore u jirta inay halkaasi aan kasii ambaqaadno guulna waan u rajaynaya insha allah